wafdi ku dareer hay-ado ku shaqeeya arrimaha samafaalka iyo weliba iyo kulo magaalada kismaayo kala qaadana madaxda maamulka jubbaland kaasoo lagu hadalay xaaladaha biniaadanimo ee ku jarta deegaanada jubbaland iyo sida walan qubada koro gaar ahaana dadkii isu saameeye roobabka fatahaado inta kulankiisu dareer iyo weliba hay-adaha bandhigana walyaabo iyo ku qubada doonaan dhibaatooyinka jiranga madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland suldaan abdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere iyo kulanka shir gudoomiyay usoona faahfaahin kubiye walyaabo markaasi diirada laga saaray intuusoo kulanka dareere iyo markaasi la qaadan hay-adaha welina markaasi hay-ado hogaameey madaxa heer caalamiga ku dareeray hay-adda unicef madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba uuse sheegay intii jubbaland iyo diyaarinata hadhawaayo ku hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka si lan caabiyo dadka danyarta ee ku nool deegaanada maamulkaasiya waxaan soo dhoweynayaa hay-adda unicef oo maanta booqasho noogu timid waxaan leeyahay kusoo dhowaada xarunta madaxtooyada dowladda jubbaland mahadcelinta badan ay u soo jeediyeen golaha wasiirada wasaarada ayla shaqeeyaanna waa la qabaa waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin wada shaqaynta fiican aad nala yeelateen waxaadna naga gaarsiisaan hay-adaha kaloo u n-ka iyo kuwa caalamiga ah jubbaland inay furan tahay hay-adaha dhan ay imaan karaan wax canshuur ah wax caqabad ah inaysa ka jirin wixii contribution jubbaland laga raba in diyaar ula tahay dhinac walba abiilkaas aan naga gaarsiisaan isla markaasna waxaan ku baaqayaa in gargaarka bani'aadanimo iyo horumarintaba inaan la siyaasadaynin oo siyaasadda lagu xirin sababtoo dad bani'aadan bay quseeyaan oo loo qorsheeyey abiilkaasna waxaan idinka codsanayaa inaad naga gaarsiisaan hay-adaha u n-ka iyo hay-adaha horumarinta iyo kuwa deeqaha bixiya jubbaland albaabkeeda waa idin ballaqan yahay hay-adda unicef unicef sidaad ula shaqayseen wasaaradaha jubbaland iyo hay-adaha jubbalandna aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa waxaana ilaahay ka baryana wada shaqayntaasi ee noqoto mid sii miro dhasha oo horumar gaarta waxaan hortiina idinkaga ballanqaadin haddii alla idmo inaan annagu gacmo fur idinku soo dhoweyn doono shardi la'aan shuruud la'aan canshuur la'aan amnigii idinla sugno baahida dhinaceenna waxa uga soo baahataana afar labaatan ay diyaar naga yihiin dardaarankaasi madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed aad buu nagula dardaarmay annaguna waxaan fulinaa barnaamij noo qoran oo ah in hay-adaha wax walba loo fududeeyo aan la carqaladayn aan la dhibaatayn aan obstaakl lagu samayn horanama lagu samayn jirin haddana gacan furnaa kusoo dhoweynaynaa dhammaan hay-adaha in idinkuna waxaan idinku codsanaynaa inaad naga gaarsiisaan inaan diyaar u nahay hay-adaha gargaarka bini'aadnimo iyo kuwa horumarintaba inay jubbaland u ballanqan tahay gacan fur laga soo dhoweynayo deegaanada jubbaland weliba ay ku midintaa meeloonka badan fatahaado roobabka abaaro intaba saameyn iyo kuweeladaasa bulshada danyartee